asalaamu calaykum barkhad dulucda shirkaasi wuxuu ahaa maanta shirkii laba boqol iyo labaatanaad tirsigiisii ayaa dhacay oo madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan uu guddoominayey qaraaraan ka soo baxay qaraarka ka soo baxay waxay ahayd dowladda soomaaliya waxay sheegtay inay gaadhsiinayaan laba boqol oo kun qayb ay ka mid tahay waxay ugu yeedheen maamulada soomaaliya lacagtaas anagu waxaan u aragnaa inay tahay somalilan ka mid tahay bayidhaah annagu waxaanu aragnaa inaana gobollada somalila soomaaliya ka mid ahayn ummadda jamhuuriyadda somalilan inay tahay dal madax bannaan oo maxaan ku dhahdaay gooni u taagan adduun weynuhuna ay og yihiin gobol iyo qof reer somalilanna aanu lacagta aanu qaadan karin hadday wanaagdee doonayaan sida dalalku ay u mucaamilaan dal aanad xukumin ama aanad teginba muddo lix iyo labaatan sanadooda inaad sheegataan runtii waa wax waa wax khalada hore wasiir waxa u dhacday in caawimo lacaga soomaaliya ay ka timid oo abaaraha ay u bixiyeen lacagtan maxaa ku diiday nin kaga duwanta lacagtii hore horta lacagtaa waxaa ka horeysay ti aan anagu bixinay oo anagu u gurminay soomaaliya tii bay ka soo jawaabeen waxaa udhexeeya waxa weeye tii ay keeneen janalka somalilan bay soo mariyeen madaxweynaha qasriga madaxweynaha ay yimaadeen maanta waxa weeye dowladdan uu farmaajo madaxda ka yahay waxaad moodaa inay isku khaldayso wixii mucaanaa iyo robagandadii iyo baana kala garanayn waxa runta ee jira ee dhabta ah maxaan ku dhahdaa jira ummaddoodana way maran habaabinayaan lix iyo labaatan sanadood madaxweynaha soomaaliyana wuu ogyahay xildhibaanadoodana way ogyihiin ummadda soomaaliya oo dhamina way ogyahay lix iyo labaatan sannadood inaanay somalilan shuqul ku lahayn sidaa darteed waxbaa ka bedelin wax mar hadday caynkaasu tahayna waxaanu u aragnaa inaan waxaanaan qaadan karin ay tahay waxaa wax walba nooga muhiimsan lacag kasta iyo nidaam wax walba waxaa ka muhiimsan madax banaanida ay dadkan u goosteen madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan uu wakiil sheego yidhi boqol sannadood hadday qaadanayso waxaanu ka dib uga noqonaynaa ma jirto wasiir dhowaan waxaa bilowdeen olole dhaqaalo uruurina waa tii a u joojiseen xuskii eighteen maya oo u bedesheen dadka la caawiyo arrintaasi halkey maraysaa meel wanaagsan bay maraysaa waxyaabaad la yaabaysaa waxaa weeye laba boqoloo kun ayay soomaaliya bixinaysaa iyagoo weliba nagu sheegaya maamul goboleed maxaa ku dhahda soomaaliya habeen qura ayaa saddex milyan iyo boqol kun oo dollar ummadda jamhuuriyadda somalilan ay ku ballan qaaday lagu dhawaaqayo waxaa soo xirooday saddex milyan saddex milyan laba boqol koob iyo siddeetan sagaal iyo afartan daalar laakiin waxaanu filaynaa lacag fara badan oo gobollada iyo tijaar badan oo lacagtoodii soo xiroon iyo qurbihii oo dham inay harsan yihiin waxaana hubaala oo xawliga ay hawshan u socoto ay aanshaki ku jirin lacagtii la qorsheeyey ahayd in lix milyan laga waruriyo somalilan inay ka badanayso weliba ay lacag toban milyan iskeed ugu dhowaanayso sidoo kale shirka agi jahadashay arrinta saldhigga military iyo sidoo kale berbera oo xagga soomaaliya mas-uuliyiin ka mid oo ka hadlaya arrintaas shalayna madaxweyne madaxweyne ku-xigeenka puntland wuu ka hadlay isagoo yidhi soomaaliya saxeexday xildhibaano soomaaliyana waa ka hadleen iyagoo mooshinaya waxwad wada waxaanu leenahay haysdaalinina ummaddana mar labaad hajara habaaninina ciddii saxeexday ummadda jamhuuriyadda somalilan d b wel ciddii u saxeexday waa la ogyahay waa wasiiral khaarijiyaha jamhuuriyadda somalilan maanta wax qarsoodiya may ahayn markuu seexayay isaga iyo d b wel bayskana shuqul kuma laha saldhigaas somalilan madaxweynaheeda iyo ciddii u eegmada ayaa saxyadaas samaysa